aqoon ma ka maaranta
maalin wanaagsan dhammaantiinba nabad kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda wararka oo xilligan oo kale aad ka maqashaan raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax khamiisa taariikhduna waxa ay ku beegan tahay sagaalka bisha labaad sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka barnaamijka faaqidaadda wararka idin ahaantiiba ee saaka waxaan ku soo qaadan doonaa doorashadii taariikhiga ahayd ee shalay ilaa iyo xalay ka qabsoontay magaalada muqdisho oo baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya uu ku soo doortay madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo horey u soo noqday ra-iisul wasaaraha soomaaliya haddaba barnaamijkan dhegaystayaal idinkugu soo gudbin doonaa siday wax u dhaceen iyadoo madaxweynihii hore ee soomaaliya ee xasan sheekh maxamuudna uu ugu hambaliyeeyey guusha uu gaaray maxamed cabdilaahi farmaajo shacabka magaalada muqdisho iyo gobollada soomaaliyaba aad baa laysugu soo baxay markii doorashadu ay soo idlaatay iyadoo muqdisho sawaxanka dadka qaylinaya iyo rasaastuba ay isqabsatay barnaamijkaa dhegaystayaal aad ku maqli doontaan qaar ka mid a dadka muqdisho oo carruur aad u da'yar ay ka mid ahaayeen oon codod aad idinkaga soo qabannay leila cabdiraxmaan ayaa dhanka farsamada joogta aniguna waa cabdirasaaq maxamed faarax shiino dhanka caalamkana kama marna siday u arkeen doorashadii ka qabsoontay magaalada muqdisho oo maxamed cabdilaahi farmaajo uu madaxweynaha cusub uu ku noqday cabdirasaaq maxamed faarax shiino ayaa idinla socodsiinaya waa mar kaliya faaqidaadda wararka jir bay laba gabcood wax ku qaban karaane aan isweheshanna walaalayaal heestaas wadaniga waxay daafur ahayd barnaamijka faaqidaadda wararka oo saaka gebi ahaantii baan ku soo qaadan doonno doorashadii shalay ilaa iyo xalay soo gaartay ka dhacday magaalada muqdisho oo ilaa iyo dhowr iyo labaatan musharax ay u tartamayeen xilka madaxtinimo ee soomaaliya doorashada markii aan soo bilaabo ugu horeyn dee ayadaha qur-aanka iyo wacdi iyo waxbay ku bilaabatay kadibna dee doorashadii ayaa si toosa loo gudagalay wareegii labaad ayaa waxaa usoo gudbay ilaa iyo afar musharax oo kale ahaa murashax xasan sheekh maxamuud murashax sheekh shariif sheekh axmed murashax maxamed cabdilaahi farmaajo iyo weliba ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake wareega labaad markii loo soo gudbay cumar cabdirashiid ayaa tanasulay kadibna waxaay noqotay in saddexdii kale soo hartay doorasho la galo taana waxa ay keentay in markii ay soo idlaatay tirinta codadka guddoonka baarlamaanka uu ku dhawaaqay in wareega saddexaad loo gudbayo nasiib wanaagse waxaa dhacday in madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku dhawaaqo in uu tanasulay oo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu yahay maxamed cabdilaahi farmaajo intaa wixii ka dambeeyey magaalada muqdisho iyo gobolada soomaaliyaba dibadbaxyo ayaa isla xalay ka dhacay korna waxaa rasaas xoog badan u ridayey ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo dabaaldegyo sameynayey sidoo kale wadamada caalamka ayaa sidaa oo kale aada looga soo dhaweeyey guusha uu gaaray madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya cod aqlabiyad leh ay ku ansixiyeen haddaba gobolada soomaaliya waan tegi doonaa iyo caalamkaba sida looga arkay marka hore si aan ku bilaabo codadkii aan ka qabanay dhanka doorashada madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaana marka hore ku bilaabi doonaa oo u hambaliyeeyey madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo isagoo sheegay in doorashada dhacda uu ku qanacsan yahay bismi illaah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaan xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya beesha caalamka ee joogta meesha safaaradaha diblomaasiyiinta shacabka soomaaliyeed ee na daawanayo ee telefishinada iyo shaashadaha hortooda fadhiyo dhammaan waxaan leeyahay maanta waa maalin weyn oo taariikhi ah waxaan leeyahay dhammaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan hambalyo waddo dheer oo maxaanku idhahdaa dimuqraadiyadda xaggeeda loo qaaday oo si fiican u socotay ayaa maanta halkan ku soo gebagabowday howl aad iyo aad u fiican ayaa dadka soomaaliyeed soo qabteen waddadii dimuqraadiyadda ayaana soo qaadnay meeshii aan rabnay inayna geyso oo ah dalkan taladiisa in si dimuqraadi ah laysku weydaarsado ayayna soo gaarsiisay waxaan rabaa waxaan rabaa inaan halkan uga hambalyeeyo walaalkay maxamed naan farmaajo oo noqonaya oo noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan leeyahay hambalyo waxaan rabaa walaalkay farmaajo inaan dhaho hambalyo xilka allaha kugu guuleeyo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay la garab istaago madaxweynaha cusub dalkuna horaha u socdo dimuqraadiyadduna horaha u socoto soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato dimuqraadiyadda iyo dawladnimada soomaaliya ha dhaqan gasho waayahay kaasina wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo sidaad maqlayseen sheegay inuu ku qanacsan yahay qaabka doorashadu ay u dhacday isagoo dhanka kalena u hambaliyeynayey madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo wuxuuna ilaahay uga baryey xilkiisa uu qabtay oo ummadda soomaaliyeed uu qabto in ilaahay uu ku guuleeyay intaa kadib markii khudbadda madaxweynihii hore ay dhacday waxaa isla goobta lagu dhaariyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxaana dhaariyey guddoomiyaha maxkamadda sare waxaad tiahdaa waxaan ku dhaaranayaa waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah si daacad ah oo danta dadka oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dadka iyo diinta ay ku jirto dhawrana dastuurka qaranka dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla iyo shuruucda kaleoo dalka u yaalla ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu isagana xilka u waafaj fududeeyo inana aynu noqonno ummada deecda soomaaliyana ay guulaysato kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka oo isla goobtii doorashadu ay ka dhaceysa ku dhaariyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya si kooban ayuu u hadlay maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuuna sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay doorashada dhacday uu madaxweynaha uu ku noqday isagoo sheegay khudbadiisa kadib in khudbad dheer uu ujeedin doono shacabka soomaaliyeed wuxuuna kusoo dhoweyn doonaa madaxweynihii hore ee soomaaliya dowladdii kumeel gaarka ahayd sheekh shariif sheekh axmed oo musharaxiinta ka mid ahaa laakiin marka hore bal aynu dhegaysanno madaxweynaha jamhuuriyadda codkii koobnaa ujeediyey ilaahay baa mahad leh oo maanta halka iskuulka ay keenay waxaan u mahad celinayaa xildhibaanada sharafta leh oo isbadaldoonka ah kuwa codkoodii isiiyey iyo kuwaan codkoodii isiinin maanta xildhibaanada federaalka soomaaliyeed waxay ka turjumeen rabitaanka shacabka soomaaliyeed guushaan waxaa leh dadweynaha soomaaliyeed meel kasta ay meel kasta ay adduunka ka joogaan waa bilaawgii guushaan waa bilaawgii midnimada soomaaliyeed waa bilaawgii ammaanka iyo raadinta amniga dalka soomaaliyeed waa bilaawgii dimuqraadiyadda soomaaliyeed waa bilaawgii la dagaalanka musuq maasuqa waxaan ballan halkan idinkaga qaadayaa waxa la yidhahda core value ama aasaas ii ah inaan ammaanada dalkaanu leeyahay iyaanu xafido inaan caddaaladda ka shaqeeyo iyo inaan dadka saboolka ama daryeelka ah aan gacan siino aan caawinno in sha allah waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda inaan dalka u jeediyo khudbad inta taas laga gaarayo waa mahadsan tihiin soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha midoodo waa mahadsantihiin walaalayaal waxaan rabaa aan iloobay raalliga ahaada inaan u mahad celiyo murashaxiintii oo dhan oo sanad in muddo laga joogo soo shaqaynayey waxaan rabaa si gaar ahaaneed inaan ugu mahad celiyo madaxweynahayga hore shariif sheekh axmed waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynahayna qaranka oo si nabada oo wanaagsan oo smuud ah ku wareejiya xilka madaxweyne waa mahadsan tahay allah ku xafido soomaaliyana allah xafido بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن مدحوينة مدن مدحوينة قدومي بارلمانكا قدومي أغل كسرة قدومي قعقانة حلبانة شرفت له وزير هذا يسراكيشة لما أنك سوقاب قلياشة بعد الصحافة ما أنت ومالين وين فعلا ومالين وين قد سعدك دور شويك وحيكو سعد مادان مدحوينة فرماجة إنه كوكو لاستبانته waa u hambalyaynaynaa waxaana u rajaynaynaa guul ummadda soomaaliyeedna waxaan u rajaynaynaa inay waa cusub gasho walaalkay madaxweyne xasan sheekhna waa mahadsan yahay inuu maanta si furfuran oo farxad leh u wareejiyey xilkii waana la shaqay doonaa waa mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waayahay kaasina wuxuu ahaa n madaxweynihii dowladdii kumeel gaarka ahayd sheekh shariif sheekh axmed waxaana ka horeeyey khudbad yaroo kooban uu baarlamaanka iyo shacabkaba uu shaashadaha n laga daawanayay uga jeediyey madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo haddaba muqdisho ilaa iyo xalay labayo tobankii saqda dhexe lagama seexano aad baa dibadbax loo sameynayey iyadoo rasaas n ku aadanayd n n mid dabaaldegana n hawada loo ridayey dadkuna dee degmooyinka gobolka banaadir ayay isaga yimideen qaar ka mida dadkaas ayaan kula kulmay wadooyinka magaalada muqdisho caruur ayaa ku jirtay waxaanan weydiiyey bal dareenkooda caawa aada ugu faraxsannahay mudane farmaajo madaxweyneheyna ha noolaado ha noolaado farmaajo dhammaan waa la jecel yahay farmaajo shacabkii bulshada degmada xamarweyne yoobsan oon ha noolaado anigoo magaceyga cabdicaiis cabdulaahi axmed degan degmada xamarweyne gaaraan xaafada yoobsan waxaa codkeeda si diiraha u siin lahaa daxildhibaan mudane farmaajo danta dalka iyo dadka dalkeena barwaaqo gaar sideed u aragtaan doorashada maxamed cabdulaahi aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay waana u begnay aad iyo aad waana guulaysanay baahi hadday tagtay waana ka baxay
walaal sideed u aragtaa doorashada maxamed cabdilaahi farmaajo waxaan u arkaa mid farxad leh
inteed ku timid shibisaan ka imaaday aad ugu mahadsan tahay sideed u aragtaa doorashada madaxweyne ee maxamed cabdilaahi farmaajo magacaaga adoo ku bilaabaya halkaad ku timid magaceedu waa cabdullaahi ibraahim maxamed waxaa ka imaada degmada iqshiid waa ku faraxsanaa maadaama uu madaxweynaha qabtay farmaajo had hadda xagga hadda xaggee maraysaa hadda waxaa marayaa wadada siidka waaya aad uga mahadsan tahay walaal eh, imise jir baa tahay eh, magacaagana ku bilow sideed u aragtaa doorashada madaxweyne farmaajo aad baa ugu faraxsanaa magaceygu waa maxamed cabdi cumar oo ku socda degmada iqshiid aniga waa afar iyo toban jir farmaajo aad aa ugu faraxsanaa caawa waayahay ayo walaal magacaaga idaadaa jirto intan cadda waa lilaa aniga waxaa jira toban sano Eh, sideed u aragtaa eh, doorashada farmaajo oo ku faraxsanaa aniga Waaya. walaal sideed u aragtaa doorashada farmaajo aad iyo aad ayaa ugu faraxsanaya si si fiican iyo si si wanaagsan oo war xaggee ka timid xaafadda oo حكيم الحارم aada umaasantahay weli waxaan ku geli doonaa dadka aragtiyada dhiibanaya ee ku aadan siday u arkaan beerashada farmaajo waaya xagee kaga- xagee kaga nooshaa magaalada waaya magacaaga bal ku bilow magacayga waa foos cabdo yuusuf Ee, fool sideed u aragtaa doorashada xamaasadeeda cawaa ilaa iyo laba tobanka buhurdi rabo
magacaaga iyo halkaa ka timi waaya sideed u aragtaa doorashada farmaajo aad farxad aad ay ugu balaaran oo kusoo faraxsanaa aduu bismiillah ma wax halkaan lagu soo koobi karo ku dhahay waaya aada umaasanta walaal Ee, magacaaga ku bilow bal iyo halkaad ka timi magacayga xuriye maxamed waxaa deganaa degmada boondheere xagee ka timi degmada boondheere degmada boondheere deganaa waaya sideed u aragtaa doorashada farmaajo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waaya aada umaasan tahay
waayahay een, aad bay u mahadsan yihiin kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah een, shacabka magaalada muqdisho oo dareenkooda muujinayey kuwa oo xalay iyagoo lasoo abaabulin isugu soo baxay een, wadooyinka magaalada een, muqdisho een, xalay xaalada muqdisho markii la arkay in dadku dee aad ay u qiireysan yihiin oo u kacsan yihiin oo dibadbax ay u sameynayaan een, waxaa warbaahinta qaranka ka hadlay een, madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda soomaaliya een, maxamed cabdilaahi farmaajo isaga oo shacabka iyo ciidamadaba ugu baaqay inay xaaladda dejiyaan islamarkaana ay ka qayb qaataan een, amniga wadanka
bismi illaahi raxmaani raxiim horta allah mahad leh ee suurtageliyey inaan hadda inala hadlaayo iyo arrintii dhacday oo electionka ahayd saacado ka hor waxaan rabaa inaan u mahadceliyo xildhibaanada sharafta leh oo runtii ka jawaabay ee dareenka shacabka iyo rabitaanka shacabka shacabkana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin taageeradiina buuxda oo aad mar walbaba ee, aad aad taageerayseen waxaan se idin leeyahay ee, shacab shacabka waxaan leeyahay wixii aad rabteen waad hesheen waxaad hesh- waxaad rabteen waxay ahayd dowlad idinka ah dowlad u shaqaysa shacabka dowlad ee ku dhisan shacabka ee dareenka shacabkana ku shaqaysa iyo rabitaanka shacabka ee shacabku way heleen dowladdeeda rabeen anigana waxaan een, qorshahaygu yahay in dowladdu ay noqoto dowlad shacab ah shacabka iyo dowladduna ay isku xirnaadaan oo la wada shaqeeyo dhinac walbaba hadday noqoto dhaqaalaha hadday noqoto amniga ee ciidamada qalabka sida iyagana waa u hambalyeynayaa waxaan leeyahay hawsha culus aad ku jirtaan ilaahay haydin fududeeyo ee sii wada hawsha aad ku jirtaan waxaad la dagaalaysaan aad usoo jeedaan maalin iyo habeenba ee qolada horarka ah ee al-shabaab ee caruurta laaya oo dadkeena laaya oo hantideena burburiya hawshiina sii adkeeya nabadgelyada ilaaliya een, waxaan ee, jeclahay dhowaan inaan inaan inaan maaragtay khudbad dheer aan dadka soomaalida guud ahaan aan u jeediyo inta laga gaarayo waxaan shacabka weydiisanayaa in la sugo nabadgelyada xasiloonida laga shaqeeyo waad muujiseen shucuurtiinna iyo taageeradiinna waa dhab weeye waxaad rabteen dowlad dowlad wanaagsan oo danihiina ka shaqaysa ee ee maxaan ku yidhaahdaa ammaanada ka shaqaysa cadaalad idin keenta ee taasna way timid waxaan idinka codsanayaa waad muujiseen shucuurtiina inaad guryihiina dib ugu noqotaan hadduu eebba yidhaahdo mar dhowna waxaan rabaa inaan khudbad dheer oo faahfaahin ee aan aan ku faahfaahinayo barnaamijkayga barnaamijka barnaamijka maya waxaan waxaan odhan lahaa mishinka vishinka vishinka macnaha aragtidayda dheer ilan xukuumadda iskala hadli doontaa qorshaha shaqee anugu waxaan keeni doonaa waxa la yidhaahdo aragti dheer oo xukuumaddaasi higsan doonto waxaan ka codsanayaa shacabka sharafta leh ee wadannimada leh ee soomaalinimada leh inay dib guryahooda ugu noqdaan wixii aad rabteen waad hesheen waanad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo warbaahinta qaranka kala hadlayey shacabka soomaaliyeed ee shucuurtooda muujiye ayuu ahaa oo markaa ka dalbanayey maadaama ay muujiyeen siday dowladnimada u jecel yihiin in guryahooda ay ku laabtaan si amniga uusan faraha uga bixin haddaba gobolada soomaaliya ayna waxa ay ka mid ahaa in meelaha aadka looga soo dhoweeyey guusha uu gaaray madaxweynaha soomaaliya waxaa ka mid ahaa dhinaca gobolka galguduud cabdikariin axmed bulxan waryaheena ayaa qadka telefoonka ku jira cabdikariin bal soo dhawow bal dhinaca gobolka galguduud war naga sii
aad ba umadsanta cabdisaafshino guud ahaan gobolka galguduud iyo mudug intaba intaba waxaa xalay habeennimadii ka bilowday markii uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo tartankii uu usoo gudbay wareega labaad intii uu socday ku horreeyay dhibcaha ayaa waxaa bilowday dabaaldega dabaaldegaas waxaa isugu jiray xabado dadku ay kor ridayaan baabuurta oo hoon ay ku hoominayaan iyagoo soconaya ilaa saakayta wuu socdaa banaanbaxaasi subaxnimada hore saaka markuu waagu baryay ayaa waxaa la arkayay xaafadaha degmada oo ay dadku kasoo baxeen waxaa xusid mudan inaanay jirin shalay iyo maantay wax goobaha waxbarashada ayaa xiran ganacsiga ayaa xiran waxaana arrintaasi la go-aansaday maalintii talaadada oo dadka lagu wargeyey in labada maalmood maalinta doorashada iyo maalinta kuxigta faysada ahba aynay jirin wax ganacsiya iyo waxbarasho midna sidaa darteed dadku fursad ayay u heleen ka qayb qaadashada dibadbaxyada socda ilaa xalay waxaa xusid mudan xalayto in dibadbixii uu sababay khasaaro xabado la ridayay oo dadku ay ku dabaaldegayeen inay keentay dhimasho iyo dhaawac laba ruux oo dumar ah saaka marka hadda banaanbixii qabanqaabadiisa ayaa socota waaya marka dhimashada dhimashadu maxay gaaraysaa tir ahaan waa hal ruu hal ruux oo dumara iyo mid haweena weye laba ruux weye oo midna dhaawac tahay midna dhimasho tahay saaka marka waxaa dadka lagu amray inay xabadaha joojiyaan oo si nabadgelyaha banaanbaxooda udhigaan banaanbaxii xalay wuxuu ahaa mid shacabku ay iskooda isusoo abaabuleen oo guryaha kasoo baxeen laakiin kasaaka wuxuu umuuqdaa mid dadku ay wataan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkaasi waradiisa fanaanado iyo koofiyado ayaa imuuqanaya dadku ay soo xirteen oo sawirka uu ku dhegan yahay baabuurka calanki baabuurtii waxaa lagu sharxay calankii jamhuuriyadda marka weli dadku hadaladii lama jeedin loogu talagalay banaanbaxa waxaa socda socodkii sida aad maqlaysaba dadku waxay ku aruurayaan goobtii rabay in ay banaanbaxa yaasha lagula hadlo waya cabdikariin aad baad umahadsan tahay cabdikariin axmed bulxan oo qadka telefoonka magaalada cabud waa ku jira ayuu ahaa oo iiga warbixinayey gobolka galguduud iyo sida looga dareemay doorashada madaxtinimo ee soomaaliya haddaba dhinaca aan fiirinaya bal wadamada caalamka aad bay de usoo dhaweynayaan guusha uu gaaray maxamed cabdilaahi farmaajo isagoo u hambaliyeeyey ibraahim guudla ayaa warbixinta kusoo koobaya dowladda maraykanka ayaa u hambaliyeysay madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo xalay si caqlabaydle ay u doorteen baarlamaanka soomaaliya doorashadii ka dhacday magaalada muqdisho bayaan ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in maraykanka uu si dhow ula shaqayn doono madaxweynaha cusub ee dowladda federaalk soomaaliya dowladda maraykanka ayaa ku dhiirigelisay hogaanka cusub ee soomaaliya inuu tallaabo la aamini karo uu u qaado sidii uu markaasi uga takhallusi lahaa masuq maasuqa iyo sidii uu u samayn lahaa hay-ado xoog leh oo ka soo shaqeeya doorashooyinka soo socda si loo suurageliyo in soomaaliya ay ka dhacdo doorasho hal qofi hal cod ah sanadka labada kun iyo labaatanka bayaanka waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in maraykanka uu madaxweynaha iyo dowladda cusub ee soomaaliya kala shaqayn doono sare u qaadidda dib u heshiisiinta howlaha gurmadka abaaraha ammaanka iyo dhisidda hay-ado xoog leh oo fuliya dowlad wanaag iyo horumarinta ummadda soomaaliyeed dhinaca kale ururka jaamacadda carabta ayaa soo dhoweeyey doorashadii madaxtinimo ee shalay ka dhacday magaalada muqdisho waxaana ururka uu u hambaliyeeyey madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda soomaaliya ee la doortay maxamed cabdulaahi farmaajo xogayaha ururka jaamacadda carabta axmed abulqeyd ayaa war qoraala uu soo saaray waxaa ugu hambaliyeeyey guddoonka iyo xildhibaanada baarlamaanka labada aqal ee soomaaliya sida geesinimo leh ay markaasi u go-aamiyeen masiirka shacabka soomaaliyeed dowladda turkiga ayaa iyana soo saartay war qoraal ah oo ay ku soo dhoweyneyso doorashadii taariikhiga ahayd ee ka dhacday magaalada muqdisho waxaana shacabka soomaaliyeed ay ku ammaantay iyo dowladoodaba dimuqraadiyadda horumarka ay ka gaareen waxaana dowladda turkiga madaxweynaheeda rajab tayyib erdogan oo u hambaliyeeyey shacabka soomaaliyeed guud ahaan iyo madaxweynaha la doortay maxamed cabdulaahi farmaajo dowladda ingiriiska ayaa iyana soo saartay war markaasi ku saabsan soo dhoweynta doorashada madaxtinimo ee soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee ingiriiska johnson ayaa war uu ku soo qoray boggiisa uu ku leeyahay twitterka waxa uu markaasi ku soo dhoweeyey doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday magaalada muqdisho waxaanu u hambeliyey madaxweynaha cusub ee la doortay maxamed cabdilaahi farmaajo wakiilka ururka midooda yurub ee soomaaliya ayaana war qoraal oo ay soo saartay boggeda twitter-ka waxa ay ku soo dhoweysay doorashada madaxtinimo ee soomaaliya waxaana ay u hambaliyeysay madaxweynaha la doortay ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya major kitten oo isna goobjoog ahaa doorashada shalay dhacday ayaa boggiisa twitter-ka waxa uu ku soo dhoweeyey doorashadii madaxtinimo ee shalay ka dhacday magaalada muqdisho waxaana shacabka soomaaliyeed ugu hambaliyeeyey baarlamaankooda iyo sida ay horumarka dimuqraadiyadda ay u gaareen waxaun hambalyo u diray madaxweynaha la doortay ee jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wakiilkii hore ee qaramada midoobay arrimaha soomaaliya u qaabilsanaa nicholas key ayaa isna xalay xili dambe boggiisa twitter-ka waxa uu ku soo qoray hambalyo ku saabsan madaxweynaha cusub ee la doortay ee jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ibraahim guudle ayuu ahaa oo beesha caalamka siday uga hadashay doorashadii shalay ka dhacday magaalada muqdisho uu ku soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo inoo soo koobayey iyo hambalyo ay direen waddamada caalamka ee taageersan soomaaliya barnaamijkii faaqidaada weliyaal dhowra igala qaybgalay intaas ayaan kusoo idireenaya liila cabdiraxmaan ayaa dhanka farsamada joogtay tabintuna anigu cabdirasaaq maxamed faarax shiine ayuu ahaa dhammaantoon isku duwan waxaan idileennaa sidaas iyo nabadgelyo soomaaliya nabad iyo horumar insha allah
wadankiisa u shaqeeya wadaag jir bay laba gacmood wax ku qaaban karaan